barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid ah efemyada geeska afrika
waa duhur khamiisa bisha oktoobar waa labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada ahaan idiin haynana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan nolosha iyo jacaylka iyo weliba saamaynta ay ku yeeshaan baraha isgaarsiinta bulshada sida lii haleelanayaho xilligii oo uu barnaamijkii u jiray internetka laftarkeega oo nin baasku uu jiray waa ki wixii ka dambeeyey xilligaas aniga horta oo jacaylka soo maray saas ay tahay gabadhaas asbarayna marka koowaad waxaas ka baranay qadka qadkaa ku sheekaysanay kabacdi gabadhii maadaama aan isku xaafad aa wada degenin si fiican aan isku aragnay sidoo kale dhinacii heesaha ayaan iyana ka marhnayn barnaamijka
sheekooyinkaasi iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese kusoo dhowaada warka caalamka oo kooban musharaxa xisbiga jamhuuriga ee donald trump ayaa sii kordhiyey sifaha ololihiisa ee ah in hanaanka doorashada uu yahay mid lagu shubtay isagaoo diiday doodii u dambeysay ee habeenkii xalay ahaa inuu ogolaan doono natiijooyinka codbixinta bisha novembar waxa uu sheegay in uu rumaysan yahay in warbaahintu sida hadalka uu yiri ay ku sumaysay maskaxda codbixiyaasha inay isaga kasoo horjeestaan oo musharaxa isaga la tartamaya hillary clinton ay ahayd in marnaba aan loo ogolaanin inay xilkaasi u cararto jananka maraykanka ee hogaaminaya howlgalka isbahaysigu ka wado dalka ciraaq ee lagula dagaalamaya kooxda isis ayaa sheegay in uu ciidamada ciraaq ugu baaqayo ama ku boorinayo in aanay degdegin si ay fursad u siiyaan cadowga jananka ayaa sheegay in uu filayo in kooxda isis ay dagaal wadi doonaan ilaa intaa la jebinayo maraykanku wuxuu xog dhinaca sirdoonka ah taageero dhinaca agabka ah iyo weeraro xagga cirka ah ku caawiya dagaalka ka socda mowsil ee lagula jiro kooxda isis
mar kale duur wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan waxaanad dhegaysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a suugaanyahano badan ayaa heeso amaba gabayo amaba suugaan kale ka curiya jacaylka iyaga oo sifooyin kala duwan ka bixinaya waxaana uu jacaylku ka mid yahay arrimaha saamaynta ku leh habnololeedka bulshada maxamuud maxamed cabdulle oo loo yaqaana gaawe waa hal abuura ku nool magaalada muqdisho waxaana uu ka sheekeynaya jacaylka iyo saamaynta uu ku leeyahay nolosha sidoo kale waxa uu sawir ka bixinayaa saamaynta farsamada casriga ahi ay ku yeelatay hababka xiriirka lamaanaha doonaya in ay nolol cusub iyo galeelaan wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa waraystay waxaa laga sheegay in adigu naftaada jacaylka ku taabtay see bay ahayd horta aniga jacaylka soo maray waa mataqaanaa xilli badan oo kala duwanna waa kusoo qaatay jacaylku ma kii hore buu ahaa mase kan kan maanta aniga waxa isoo mar waa kan maanta waa kii hore ma waxaa misana kii hore dada jaanis u heli lahaaba wararka faraha badan oo aad dareen ma dareemi lahaynba sida lii haleelanayaho xilligii oo uu barnaamijkii u jiray internetka laftarkeega oo oo nin baasku uu jiray waa ki wixii ka dambeeyey xilligaas aniga horta oo jacaylka soo maray saas ay tahay gabadhaas asbarayna marka koowaad waxaas ka baranay qadka qadkaa ku sheekaysanay kabacdi gabadhii maadaama aan isku xaafad aa wada degenin si fiican aan isku aragnay waxaan dhex maray xiriir waqti badan qaatay aan dhex maray inkastoo markii dambeeto inkastoo markii dambeeto xiriirkeennii oo haddana iska dhamaada nasiib daro marka waxaa jira waxyaaba fara badan ee aan ka qoray waqtigaas iyo jacaylkaas soo maray xilligaas niho waa mataqana wuu isbabedelaahoo maalin waxa laga yaabaa saacada ka hor doo faraxsan waxa laga yabaa saacada kadib inaa haddana xanaaqdid waxyaabaha la yaaba waxaa ka mid ahayd waxyaabaha la yaaba aniga aadka iyo aad u yaabay oo la fitaa waxaa ka mid ahaa hadda ka hor waxaa xasuustaa gabadhaas xiriirka naga dhexeysa oo la sheekeysanay oo la joog la jooga waxaa ka tegey galabkii cunid waxaa ka tegey goor hameenkii hal saac ay taa ka tegey hal saac baan markaa ka tegay guriga ka tegay waxaa soo galay internetka internetka waxaa soo galay waxaa ka arkay nin baaskeeda meesha u koraysa ee magacaas ku soo qormo magac kaleeto oo ku qoran magac nin kaleeto hebel i love you hebel i love you markaa arkay aniga dhan waa wareeray waxaa ka fakerayay saacado fara badan Nin- marka isbedela gadaashaada ka dhacay isbedela ka dhacay aan caadi ahayn weliba aniganama waaba saqmo waxaa is iri niyow maxaa dhacay hadirtan kasoo tagtay isla hadda hebel ilafyugan maxaa waay waxaa ka fakerayay in muddo ah ama saacad igu qaadatay sidaa iskaga iloobi lahaa xiriirkeeni jacaylkeeni waxaa soo dhisan oo dhan saa iskaga iloobi lahaa ku fakerayay muddo saacada inkastoo marka dabeet haddana niyaddiida aan ku qanciyey in ay tahay bal tijaabo bal ukaada in wax laga yaaba tijaabo ay tahay bal dulqaado wax ogow xitaa hamiinkaas hataa aan la hadlahdo ii suurageli weysay caro daraaddeed waa waan iskaga aamusay marka waxyaabihii soo maray ka mid ah daftarkeeda adiga mataqaan abangaawe waxaa ku sameeyey internetkii gabadhiyoodan aragood ma aragtay kasoo tagta baad eh, limbaskii dhibkaa kaa qabsaday maxuu ku dambeeyey xaalkiina
nin wuxuu- xalkan wuxuu ku dambeeyey markaas laftarkeyga waxaa ka qoray heesaa ku qora oo waxaa idhi mataqaanaa ruuxii maanka laga maray maskaxdiisu maqan tahay aragga laga masaxiba hadalaa micno lahayn iyo beenta loo mukaya miisaami hadalka miishaar laba beglaayo musbaxdaba ayaa tahay markii aan ku milicsado naftii kaa maxayso meelaana gaari mugdaga dhexaada yacni mugdigana waxa ku sheegay waa internetka internetkan baasoo nusuka mataqaanaa markaa arko waxaas ku qoran profilkii koobaad hebel ilaafiyu iyo waxyaabahaas waxaa idhi hadalkaaga waa hadal aan fadhino musbaxdaba weye waa hadal labada gees wuxuu jaraya marna anigu qalaya marna internetka xaggiisa wuxuu qalayaa marka marka sugaantaasaa ku qoray kabacdi waqti badan haddana sii socon xiriirkeena sii socday inkastoo markii ugu dambeeyey sugaantu iyadu ma gaaraysa fariintaada farinteeda inta badan waa- waa waa gaarsiinaya inkastoo waxyaabaha qaarna ay ahaayeen waxyaabaha markaas qalbigeyga ku soo dhaca haddana qalbiga dhexdeeda ku keenayay qaarkood gabagabadii ma guulaysateen mase maana guulaysanoo kabacdi jacaylkeeni waa wuu baaba'ayo sababta babiisan waxa waxaa sabab ahaa la oran karaa waqtigaas laftirkii anoo arday ahaa oo wax baranayo oo iskuul isku aadane ah, lahaa gabadhii xilliga mataqaanaa ay soo gaartay ee guursa laheed taasoo markaas waxay ka qayb qaadatay inuu jacaylkan burburo maxaa yeele waxay iga codsatay inaan isguursano oo aan dhammayno anigana waxaa idhi waxa waqtiga maantay ma ku habboon inaan guursano maxaa yeele arrinta dhanba ma isku aadana marka wax isku hagagaan aa ka dhigano taas laftirkeed waxay ka qayb qaadatay burburinta burburka jacaylkeeni marka jacaylkan markuu burburay laftirkeed waxaa ka qoray sugaan kaleeto dheer aa ka qoray waxaa leeyahay nafteedana aan ku qanciyo nafteed wax ugu sheegayo waxaa leeyahay naftu way go-aysaa godka laga maato geeridu waa muqraan gacmo laisma idleeyo gawaan la iskuma tuuro ruuxna gooni kuma roona waxaa gacal lahaano oo go-aankayga ka laabto nafta samir u geeyo waxaa gacal lahaano oo go-aan waxaa mataqaanaa waxaa gacal waxaa gacal ahaano oo go-aankayga ka laabto nafta samir u geeya goortaa xasuusta garbaduub wax mataqaanaa gacantaa ku jiriya garbaduubka haysto garaabna aanan ku haysan goortaa xasuustaa sida cirkoo gadlido se- sida cirkoo gadlido galab horay daayo galdamaha xareeda leh garbaha biyaha joogaa ilmada gobolaasima goota la moodaa galadii ilaah iyo diinteenna garo oo kala gacalkaiyo gees qaba mase waa isgaabshaa geeda miyaa dabaystaa ruuna jacaylkagama gubaa inkastoo markii dambe heeskaas eh, gabar fanaanada ee dib u- ugu luuqaysay hees noqotaa hees noqota dib loogu luuqeeyey Waa- waa mudan- waa mudan.
kaasi waxa uu ahaa maxamuud maxamed cabdulle oo loo yaqaana gaawe oo ah hal abuura ku nool magaalada muqdisho oo ka sheekeynaya jacaylka iyo saameynta uu ku leeyahay nolosha waxaana ugu warramaya wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle
inta badan suuganyahanada soomaalidu waxay kaalin kaga jiraan wax sheega iyo weliba waayo waranka da'yarta iyo hadba inta wakhtigaa nool abwaan xuseen maxamed waxa ayaa ayaa ka mid ah dadkaasi abwaanku wuxuu inta badan maansooyinkiisa kaga hadlaa dhinaca arrimaha bulshada habnololeedka bulsho iyo weliba sidoo kale tilmaanta la xidhiidha da'yarta wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayaa waraysi la yeeshay waxaa jira een, dhibaatooyin badan baa wakhtigan inagoo weli kusii socnaa arrimihii dhallinyarta oo tahriibka iyo dhibaatooyin kale ka mid yihiin iyo sidoo kale waxaa inta badan aan caan ku tahay suugaanta la xidhiidha wax sheega waayeel iyo guud ahaan bulshada Een, iyada taasi wax ma ka tiri dhalinyarada g- waxaa jirta dee k- qaar aan ugu talagalay markii heeso oo kale markii hore aan ugu talagalay een, waxay ahayd een, bed waxay ahayd dhalinyarada markaan kaga hadlayay een, dhoofkii shisheeyaha allahayow dhur iyo dhaqan diinba waana dhaawacay iyo dhexalawowaad allahayow dhib weeye eh dhulka iyaga wax nagu sii ummaddaas dhaqaaqdaye badda dhiibanaysee ku dhammaatay saxaraha allahayow dhib weeye eh dhulka iyaga wax nagu sii dad intay dhaqaaqeen dhigood soo baryaaya waa dar ceeb ku dhaashtaan siedu u dhanaanayn allahayow dhib weeye e dhulkayaga wax nagu sii allahayow dhib weeye dhulkayaga wax nagu sii Iyaga kuwaan- kuwaas ka mid ahaa sidoo kale arrimaha bulshada wakhtigan taagan dhibaatooyinkaasta waxaa ka mid a geedkan qaadka ama jaadka la yidhaahdo oo runtii meelo badan ololihiisu ka jiro haddana weli bulshada aada u dhex qaadaya kaa isaga marna ma ka hadasho horta qaadka dee marka hore waxaa wanaagsan maamulka guud oo kale inay dee wax ka qabtaan oo ma haddii hadda dhaqaalaha anigu waxyaaba meelo kaloo iga hayaaba oo aan haynba cuniista tan een, maas- miisaaniyadda ku baxda ee ku baxda xaggeeda markaan eego macni lacagta jaadka la siistee ku baxda ha aan waxaan tegay meel miyiga ka mid ah oo magaalo yara magaaladii waxaan arkay dadkii geedkii la soo shiday caanihii la keenay neefkii la iibsaday wixiiba jaad baa la siistay wixiiba waxaa la siistay jaad muddaan yaabana oo kaanimi ilaa markii halka la iska joogo waxbaa adigu laysma xaal oga neefkii inta gaari dhowr gaari ah oo een, dhuxul ah baa la keenay wixiiba waxaa lagu waxaa qaa- qaad la qaatay Aan cari baa la keenay qaad waa waa la qaatay waxaa la keenay caanihii waa sidoo kale arrintaa aad iyo aad baa markaa aan ula yaabay oo ay dee ii keentay markaa waxaan odhan lahaa war wax lagu bedelo waa in dowladdu keento wax lagu bedelo oo lacagtan adageenna weedaaranaysa aan lacag lacagta la ke- xaggaa la geynine wax alaab la qaato sida milixda sida waxyaabaha kalluunka sida waxyaabaha faradooda khayraad aynu leenahay oo dee caadiga haddaan la soo jirayn Een, laakiin se qof halkan wax ku cunaya dee wax kasta dheh kolley wa- dee mar hadduu halkaa imaa cidna a- amar uga qaadan maayo marka mar haddii saa ay kugu muuqato iyada een, oo waxa weeyaan tiraab ahaan waad iga sheegay dhibtii iyo xalkiisii een, tix maxaad ka tiri tiftaga hadeerto kuwo badan wax aan ka hel laakiin ka- hadda- haddeer aan ka xusuusnahay waxa weeye een, waxa weeye subax aan subaxyaa ka mid ah ayaa waxaa ii yimi niman eh, anigu hurda xoogaa marka arrimahaana dee dha- dha- dhaqankana xoogaa baan dee ku fekeraya moogtahay markaasuu xilligan maxaa ku huriyey ku ku seexiyey waxaan ku yidhi Eh, doqoniinadaadiyo dabqantii aad leedahay dadka looma sheego waxaan derinta u hurdaa goormaal goor maal dareereen goor maal dareereen naftaydaa duqowdaan weli garan danteedii waqti tayda iska daayoo duruufahan waqtiga jira dunji xale kamaan ledin bulshoy dhaqanka doorsamay dumaradan carruuraha la daalaadhacaayee daakirkii kacaayiyo raggan dadabta jiifa eh xilkoodii dayacayoo markay duhurkii toosaan qaadka dooranayaan cadhadooda duubnahay haye siyaasigan dantii gaar reer hebel u dumayo reer hebel u dumayiyo bal haddii la doortona irbad aan dub- dungelinayn duqaydiiyo waxgaradka ah u durbaaninayaan cadhadooda duubnahay nimcada aan dul joogniyo dawarsiga shisheeyaha bulshooy dhaqanka doorsamay mas-uuliyiinta debicsan ee xilkoodii dayacay baan cadhadooda duubnahay bulshada aan danka lahayn da'yartii koraysee dowlad iyo dal iyo diin dadkoodaba anfici lahayd doonyaha tahriibta ah door nool ku lumayo lagu daawanayo loo dubaaxinayno aan dan laga lahay in baan cadhadooda duubnahay duqayd iyo waxgaradkiiyo dunjigood abwaanadu waanaday daldalayaan dadweynahan maqlaynaan u dubaaxinayn baan cadhadooda duubnahay danta laga hadlayo dadweynahan maqlaya aan u dubaaxinayn baan cadhadooda duubnahay Een, isagu halkaasu dee gabaygaasuna wax dee uu- u maray aada u mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariye oo wareysanayey abwaan xuseen maxamed cali caasha dhinacii heesaha ayaa la joogaa waan filaya aad iyo aad maanta waa la dhaanteynaya qofkaas wuu dhaantay laakiin madaantaad soo qabatay laakiin wuu dhaantay qofkaas macno kale soomaalida u samayn jirto Hey.
waa qofka markuu musallafo laakiin Haa.
laakiin taas maaha hadda Haye, waa tii dee barwaaqadii waa weye tii barwaaqadii marka alaabtu iyo howluhu isku duba dhacaan Marka- tii- tii tii la tuman jiray marka roob inta abaar laga soo baxo roobkii do-o caani geeli xoolii ay dhalaan dhulku uusan siiga lahayn xoolii dhulkii aan siiga lahayn dabeedna inta laysu soo baxo halkaa ciyaar ma garanaysa ya mahadnaqi halkaasuu ka jiro waa hees dhaanta waxaa ku luuqeynaya cali dhaanto waan heesta halkudhageedu yahay maankaygu raac
naftanaad baabsateen kol aad beerlusheen baalinahan bogsada igu qaboobiya markii aad soo baxdeen soo bidhaan muuqateen ka bogsaday wadihii bogdeedaaga taal buuqa aragtidiyo marsi meeshay ku taal abbay muunoo mushaaxaysa maankaygu raac naftanaad baabsateen kolla aad beer lusheen baalinahan bogsado igu qaboobiyaha markii aad soo baxdeen soo bidhan muuqateen ka bogsaday wadnihii bogdoygaaga taal buuqa aragtidiyo marsi meeshay ku taal abbay muunoo mushaaxaysa maankaygu raac baayidan kuu qabiyo barashada kalgacal oon kambasen biyuhu diirinaadaay badan sidii qaalin geel qonna waabii la suuray yaa qardhaasiiga dhiiga qortayaa iiga luula qarnigii aan dhashaa laygu soo qooqiyo qolba qomkii kacahanana qayrkooda baayidan kuu qabiyo barashada kalgacal oonka basen biyuhu diirinaadaayba sidii qaalin geel qonna waabii la suuray yaa qardhaasiiga dhiiga qortayaa iiga luula qarnigii aan dhashaa laygu soo qooqiyo kolba qomkii kacahanana qayrkooda uqaaragtidiyo marsi meeshay ku taaq abbay muunu mushaaxaysa maankaygu raac namunayaa bahaa awrta raac buu ku yidhi anna aragtida hadanku walaalada dhulka iyo qalbiga oo mateed baad u tahay alla daayay ammaantaada kama ilbaxo garka iyo qalbiga marna kama baxyida oon kambasen biyuhu diirinaada ay baday munayaabbahaa horta raac buu ku yidhi anna aragtidaadan ku walaalada burka iyo qalbiga oo mateed baad u tahay alla daayay ammaantaada kama ilbaxo garka iyo qalbiga marna kama baxyida oon kambasen biyuhu diirinaada ay baday unayaabbahaa horta raac buu ku yidhi anna aragtidaadan ku walaalada buqa aragtidiyo marsi meeshay ku taal abbay muunu mushaaxaysa maankaygu raac
haddaynu dhaantataas intaas kaga nimaadno welibana caashana dee dhegeystayaasha caasha meelaha kaama arkeen halkan ka dhaanteynaysa adiguna waxaa kaa dhinaa un meeshii greenka ahayd iyo dhulkii un in lagu geeyo haddaynu intaas hore uga sii soconno haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayay jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ka horeyno waxaa la ciyaaray xalay kulamo ka tirsan champions leaga oo gruubyadu weli ay ciyaarayaan gruubka ee naadiga arsenal ayaa lix gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga rasgad waxaana lixdaasi gool saddex ka mid a dhaliyey ciyaaryahan mosud ozil oo saddexleydiisii ugu horreysay naadiga arsenal intii uu ku soo biray u dhaliyey naadiga b s g ayaa saddex gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga f c basel gruubkaas waxaa wada hogaaminaya naadiyada arsenal iyo b s g mun toddoba dhibcood iskale f c basel iyo rasgadna waxay leeyihiin min hal dhibcood gruubka b naadiga s s AC Napoli ayaa waxa ay iska birdaraysay fursad ahayd inay hogaanka gruubkaasi ay sii dheeraysato kadib markii guuldaro naxdin badan ay kala kulantay naadiga basiktas saddex gooli laba ayaa looga adkaaday naadiga s c napoli waxaase weli ay tahay kooxda hogaaminaysa gruubkaasi b oo saddex kulan oo ciyaarta iska leedahay lix dhibcood basiktas ayaa shan dhibco iska leh naadiyada dinam kiev iyo benfika oo dheelayna laba gooli waxba naadiga benfika ayaa ku awdroonaatay oo iyadu gruubka kaalinta saddexaad ka fadhida afar dhibcan iska leh dinam kiev wax dhibca iskama lahan hase yeeshee kulanka la wada sugayey ee gruubka c wuxuu ahaa naadiyada barcelona iyo manchester city mar kale beb gardiola ayaa dib u laabtay gegada camnu stadium isagoo aan tababare naadiga barcelona u ahayn hase yeeshee markan ka soo horjeeda markii ugu horreysay isagoo manchester city hogaaminaya kulankii ugu horreysay oo manchester city naadiga barcelona ay la ciyaarto ayuu ahaa wuxuuna ahaa mid xiiso gaar ah lahaa marka la eego marxaladaha ku gedamnaa kulankaas hase yeeshee naadiga barcelona ayaan wax asxaana u samaynin tababarahoodii hore iyo ciyaaryaankoodii golwadaha u ahaa claudio bravo kaasoo dhowaantan ku biiray naadiga kubadda cagta manchester city ciyaaryahan lionel messi ayaa saddex ley ka dhaliyey naadiga kubadda cagta ee manchester city halka goolka afraadna uu ka dhaliyey ciyaaryahan naimer inkastoo rigooro lagu galay ciyaaryahan lionel messi uu khasaariyey ciyaaryahan naimer kahor intuusan goolka afraad dhalinin labada kooxood ayaa waxay ku dhammaysteen toban ciyaaryahan midkiiba markii golwadaha naadiga kubadda cagta ee manchester city claudio bravo oo calaamada gaduudka loo taagay khalad uu galay darteed daqiiqadii konton iyo saddexaad sidoo kalena ciyaaryahan matthew oo bedelay ciyaaryahan jared bike oo ku dhaawacmay kulankaas inta uu socday ayaa isaguna laba daqiiq gudahooda ayuu qaatay calaamada guduudan kadib markii daqiiqadii kow iyo toddobaatanaad uu khalad uu galay la siiyey calaamada hurudka ahi mar kalena daqiiqadii toddobaatan iyo saddexaad ayaa la siiyey calaamadiisa labaad ee hurudka ahi taasoo daba socotay calaamad guduudan oo la siiyey kana dhigtay ciyaarta in labada kooxoodba ay ku dhammaystaan min toban ciyaartooy waxaa ciyaartaasi laga saaray oo ka dhaawacmay labada kooxoodba ciyaaryahanada jared bike iyo bablo zabaleta isla gruubkaas naadiga brusia manshangalaad baakh ayaa laba gooli waxba kaga adkaatay naadiga celtic waxaana gruubkaasi hogaaminaya naadiga kubadda cagta barcelona oo saddex kulan oo ciyaartay sagaal dhibc iska leh manchester city afar dhibc iska leedahay brusia manshangalaadbakh saddex dhibcood ee iska leedahay celticna hal dhibc ayaa iska leedahay guuldarada naadiga manchester city soo gaartay waxay cadaadis sii saaraysaa tababare beb gardiola oo naadiga city hogaaminaya oo kulmadiisii ugu dambeeyey ee horyaalka dalka ingiriiska iyo midka champions leagueba aan naadiga kubadda cagta manchester city guul la gaarin gruubka d naadiga bayan munich ayaa afar gool iyo gool ku xaaqday naadiga b s v eindhoven waxaana afartaasi gool u kala dhilay ciyaaryahanada robert levandawiski arjen roben kimich iyo thomas muller f c restof iyo atletico madrid gool iyo waxba naadiga atletico madrid ayaa guusha ku raacday goolka madiga ee naadiga atletico madrid ay ku raayso waxaa u dhaliyay ciyaaryahan ferera carrasco waxaana gruubkaasi hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee atletico madrid oo saddex kulan oo ciyaartay sagaal dhibc iska leh bayer munich lix dhibcad ayay iska leedahay oo saddex kulan oo ciyaartay b s v iyo f c rastovna waxay leeyihiin min hal dhibca dhegeystayaal kulmo ayaa maanta la dheeli doona oo ka tirsan koobka yuruba league hase yeeshee kulmada dhici doona iyo sida ay u dhacaanba barnaamijyadeena dambe ee ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinayey wararkii iyo warbixinadii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha ismaaciil maxay noo xigay
waxaan filayaa dee mar hadda dhaanto iyo noo keentay ah waa inaan horey socona hore loo sii socdaa marka anigu dhinacii sugaantan ku noqon lahaa marka kaban ka waran kabanka maantoo kale marka aroorta la joogo kabanka wuu kusii seexinaya waxaa loo baahan yahay wax hurdada kaa toosiya hadda aroor horaan joognaa inkastoo Inaga Maraykan.
duhur la joogo ee tolada Soomaaliya.
nacadceed baa dul tago ba yaabo hadda weli toddobadii aroornimo xataa lama gaarin halkan marka waxaan u baahannahay hees hurdada naga toosiya weliba Ismaaciil.
to- todobada aroorni waxaa ka sii daran dadka qadeenayana qadada ku dejisa absolute waxaa ka sii daran debedda markaad xilligan u baxdid Ah, dadku waxay u haystaan toddobada subaxnimo afrika marka la joogo cadceeddu bannaankay joogtaa xilligan oo kale halkan laakiin weli waa haatan weli cadceed xitaa mugdiga wad yaabaysa xidigii baad arkaysaa waana toddobadii subaxnimo waa laba duni aan shaqo isku lahayn waan ismaaciil oo mar walba laba duni baa isku le xilliyada qaarkoodna waxaa laga yaabaa een, eh, cadceeddu waxay soo baxdaa dee shanta iyo macnaha wixii ka dambeeya waxaana soo dhow xilligii saacadda la Is- wareejin jira maa qaanba lagu dari jira mise waa laga dhimi jira horta saacadda saacaddu waayeysaa waad seexanaysaa waad soo saacaddan sida kacaysaa gaarigii reverska marna lagelina marna hore loo wadaayo aad iyo aad aad iyo aad marka Waa- bal dhinacii heesa maxaad noo soo qabanaysaa?
waxaan soo qabanayaa fanaanka shariif cabdalla xuseen iyo heesta miyaadan ii gargaarin
annuwan gurxamaya sidaa arganta halqaba gedu gaalawaayan marbaa geesuroora annuwan gurxamaya sida arganta halqaba geedu gaalawaayan marba geesuroora nafsi hayga gaadano calaf geediweegaye gabadhaan jeclaayey miyaadii gargaaray gabaldhaciyi waxaa bari guriga ad ku noohowshahay salaantayda gee asiyaadii gacloode gabaldhaciyi waxaa bari guriga ad ku noohowshahay salaantayda gee asiyaadii gacloode nafsi hayga gaadano calaf geediweekaye gabadhaan jeclaayey miyaadii gargaaray ruhudkaagandhiilano garbahaagu dhahaafay sidaaseentagee kenyada marbaa geesu tuuhurtahan gelindhaxaa habeenkii riyowgu guryaamaaye ruhudkaagandhiilano garbahaagu dhahaafay sidaaseenta geekenyada marbaa geesu tuuhurtahan gelindhaxaa habeenkii riyowgu guryaamay
heestaasina waxay gebagabow tahay idaacaddayadii duhurnimo caasho codiya anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheere ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn afarta kulmina xidka tegina sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh salaantayda gee asiyaadii gacloode gabaldhaciyi wahaa bari guriga ad ku noohowshahay salaantayda gee asiyaadii gacloode nafsi hayga gaadano calaf geediweekaye gabadhaan jeclaayey miyaadii gargaaray ruhudkaagandhiilano garbahaagu dhahaafay sidaasenta geekenyada marbaa geesu tuuhurtahan gelindhaxaa habeenkii riyowgu guryaamaaye ruhudkaagandhiilano garbahaagu dhahaafay sidaaseenta geekenyada marbaa geesu tuuhurtahan gelindhaxaa habeenkii riyowgu guryaamay nafsi hayga gaadano calaf geediweekaye gabadhaan jalaa